bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نabiyina mxamedi وعlى آlihi وصaxbihi وsلم أجmaعيin ama bعd waxaan soo haynay caqiidaة اlimaam shaykh اlإiسlاam ibn تaymiya raximah اllahu taعaalى ee uu ku magacaabay alcaqiidaة الwaasiطiya صifaadkii ayaan ku dhex jirnay oo wuxuu soo haayey jumlada ah in صifaadka ilaahay ay ka kooban yihiin iثbaat iyo nafyi sifaatu kamaal oo ilaahay loo sugo iyo sifaatu naqsi oo ilaahay laga hufo marka ihbaatkaas iyo nafyigaa ayay sifaatku ku dul wareegaan aayaadkii marka ku saabsanaa ee macaanidaa tusaaya ayuu ku dhex jiray wa qowlihi tacaalaa wa fii qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa ayuu dhexdeeda ahaaday jumladii aan soo sheegnay radia allaahu canhu waraduu can waradia allaahu canhum waraduu canhu radia allaahu ilaahay uu ka raalli noqday canhum iyaga xaggooda waraduu iyagana way raalli noqdeen canhu canillaahi ilaahay xaggiisay ka raalli noqdeen maxalushaahidku marka waxa ay tahay inuu ilaahay ku sifaysan yahay oo sifaadkiisu ay ka mid yihiin annahu yardaa ilaahay inuu raalli noqdo ayb maxaa yeelay ridaha iyo raalli ahaanshada waa min sifaatilkamaal waa sifaadka dhammaystirnaanta ilaahay uu leeyahay subxaanahu watacaala marka radia allaahu ilaahay wuu ka raalli noqday canhum iyaga xaggooda wuu ka raalli noqday waraduu iyagana way raalli noqdeen canhu ilaahay xaggiisay ka raalli noqdeen iyagana raalli ahaanshaa loo sugay ilaahayna raalli ahaanshuu isku sugay labadooduna waa kala duwan yihiin ridaha markuu ilaahay xaggiisa ka ahaanayo wax shabbahaa iyo wax u eg iyo qaab uu yahayoo la garanayaa marka ma jirto macaanidaa unbaa ayaa la fahamsan yahay ridaha marka asaga waa kaasa ayaga kooda laakiin bani aadamka ridihiisa waa sifo makhluuqa oo bani aadamka ku tacalluqda waay amaa midda ilaahay subxaanahu watacaala waa mid isaga laa'iq u ah waay halkaas marka sifatu wuxuu uga baxay marka ridaa wa qowlihi wa fii qowlihi ilaahay qowlkiisa uu yidhi waman yaqtul mu'minan waman ruuxii yaqtul dilo mu'minan mu'min qofkii dilo mutacamidan isagoo markaa u qasdaayo kas u dilaa fajazaa'uhu kaas abaalmarintiisu jahannamu jahannamo waaye khaalidan xaal ou yahay midkii waaraaya fiihaa jahannamo ku waaraayo waqadiba allaahu ilaahay waa u carooday calayhi isaga korkiisa walacanahu waa lacnaday oo naxariistiisuu ka dheereeyey wa qowlihi wa fii qowlihi ilaahay qowlkiisa daalika kaagaasi oo lacnadda iyo waxa la midka ah waaqicun calayhim midkii korkooda ku dhacay waaye sababtu maxay tahay biannahum bisababi annahum iyagu ittabacuu waxay raaceen maa wixii bay raaceen askhada carogelinayay allaha alla wixii carogelinayay raaceen wa karihuu waxay naceen ridwaanahu ilaahay wixii raalli gelinaayey raalli ahaanshadiisay naceen ayb wa qowlihi wa fii qowlihi ilaahay qowlkiisa falammaa markii aasafuunaa ay naga caraysiiyeen falammaa markii aasafuunaa ay aqdabuunaa markay naga caraysiiyeen innaga intaqamnaa waa ka argoosannay minhum iyaga xaggooda wa qowlihi wa fii qowlihi ilaahay qowlkiisa walaakin karihallaahu walaakin lagu noqoyey karihallaahu ilaahay wuxuu kahday inbicaahahum kiciddooda ayuu kahday oo nacay fahabbatahum markaa ayuu cusleeyey wa qowlihi wa fii qowlihi ilaahay qowlkiisa kabura waxaa weynaadee maqtan yacnii cara ahaan waxaa u weynaaday cindallaahi ilaahay agtiisa an taquuluu inaad tidhaahdaan maa wax laa tafcaluuna aydan samaynaynin aayadahan afarta aayadood ah wuxuu u keensaday sheekhu inuu sugo sifatulgadab ilaahay inuu leeyahay sifaadkiisa ay ka mid tahay caro ilaahay inuu caroodo iyo asakhat ilaahay subxaanahu watacaala inuu caroodo waa isla macno waxaa kaloo ka mid a yani sifatulgadab sifatu sakhat iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu wax kahdo inuu wax naco sifo oo nicitaana inuu leeyahay intaasuu marka halkan ugu talagalay inuu keeno aayadda hore marka sifatulgadab bay tilmaantay oman yaqtul mu'minan qofkii qof mu'mina dilo mutacamidan si qasada oo kasa u dilo isagoo u qasdayo fajaza marka khadigii gefkii baa ku baxay fajazaa'uhu jahannamu weeyaan abaalmarkiis waa jahannamo khaalidan fiiha isagoo ku waaraayo marka waa ku waarayaa marka la leeyahay dabcan waxaa weeyaan waaritaankan marka mukti dawiila loo jeedaa haddii uunan marka de ila iimaanka ugama baxaayee inuu qof mu'mina dilo gaal ku noqon maayo iimaanka uga bixi maayo bideliili qowlihi tacaala wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu laba kooxoo mu'miniina hadday dagaalamaanaa la yidhi iimaankii lagama saarin ayagoo dagaalamaayo iyo qowluhu tacaalaa faman cufiya lahu min akhiihi shay-un faatibaacun bilmacruuf ninkii ninkii oo wax ka dilay dadkii oo wax ka dilay ayaa waxaa la yidhi haddii ninka laga cafiyo dhinaca walaalkiis ninkii oo wax ka dilay ee dadka uu ka laayaa walaal laga cabiray iyo isaga marka taa bimujaradihaa inuusan uga baxaynin aayaadku waa caddaynayaan mar hadduunan diinta uga baxayninna dee jahannamo inuunan ku waarayninaa meeshii marka imaanayso laakiinse culummada marka waxay isku qabtaan towbo ma leeyahay qofka qof muslim kas u dilo mase ma laha ibnu cabbaas marka waxaa laga soo wariyey inuunan towbo lahayn oo aayatulfurqaan wuxuu dhihi jiray والذيina laa yadcuuna maca اllahi ilaaha aakhara walaa yaqtuluuna الnafsa alatii xarama allahu ila bاlxaq walaa yznuun wman yafcal dalika yalqa ahaama yudaacaf lahu اlcadaabu ywma اlqiyaamati waykhlud fiihi muhaana ilaa man taaba aayaddaas wuxuu yidhi tanaa naskhday buu dhihi jiray maxaa yeeley middan suuraة الnisa ay ku jirtaa waa madani taasna waa maki aayaddaas waa mansuuqou dhihi jiray nin qaatila wax tooba a ma laha isagoo aayaddan marka qaadanayo sidaasoo kale marka waxaa laga wariyey ibnu cabbaas inay laba nin u kala yimaadeen nin baa u yimid markaasuu wuxuu yidhi yabna cabbaas ninkii nin dila ka warranuu yidhi mu'min kas u dilo towbo ma leeyahay markaasuu ibnu cabbaas waxa uu yidhi maya towbo ma laha ku kalaa u yimid markaasuu yidhi towbo ma leeyahay waa leeyahay buu yidhi markii la su'aalayo maxaad sidaan iyo sidaan u kala tiri wuxuu yidhi midkaan waxaan arkayuu yidhi inuu dembiga hadda aanu weli gelin midkan dambe kan yacni waxaan ujeeda hore inuunan dembiga gelin laakiin aniga haddii aan dhaho toobo waa leeyahay dembigiibuu fududaysanayaa buu yidhi nacam markaasuu dalaq dhahayaa dad buu waa dilkiibuu ku kacayaa amaa midkan kale wuxuu yidhi waxaan arkayaa inuu qoomamaynaayo oo uu dembigii galay uuna ka qoomamaynaayo ka shallaynaayo ee toobaan ka arkaa aharu tooba ayaa ayaan ka arkaa buu yidhi marka sidaa darteed si uunan u quusannin uusan dad kale usii laynin marka haddii inuu toobadii ku dadaalo wuxuu ilaahay agtiisa ka helaba ha ka hele ee markaasi nacam culimmaduna waxay uga joogsadeen wax kale ma ahane saddex xaq ayaa ku tacalluqda ninka nin muslina kas u dilo xaqa koowaad waa ilaahay xaqiisa oo qofkan alla dembiyu ka galay xaqa labaad waxaa weeyaan qofkii uu dilay ayuu xaq ka galay adduunyadiibuu yacni sabab ugu noqday inuu ka kaxeeyey xaqa saddexaadee ku tacalluqa waxaa weeyaan dadkii uu wax ka dilay ninkan dadkiisii ilmihii uu agoonteeyey xaasaskii uu ninkan uu qabay uu ka dilay waxaasoo dhanna xuquuq bay ku leeyihiin waa dhici kartaa marka ilaahay xaqiisa inuu iska cafiyo kuwii kale ayaga wax laga dilayna inay intay diyo qaataan ka samraan waa dhici kartaa laakiin waxaan la ogeyn ninkii la dilay ninkii la dilay aakhirow jiraa inuu cafi doono inuunan cafin doonin lama oga walidaalika alimaam ibnuulqayim kitaabkiisa madaariju saalikiin masalada inta rogrogay rogrogay rogrogay ayuu iskaga tegey nacam sideeduu iskaga tegey nacam marka mas'ala yacni qatlulmuslim mutacamidan loo dilo mas'ale iska fudud ma ahanoo biyo galaas biyo la kabaday ma aha nacam carada alle inay imaanaysana waxaad ku garanaya nebigu sala allahu calayh ali wasalam wuxuu yidhi lan yazaala almar'u fii fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraama qofka ka zuuli maayo inuu ku sugan yahay diinkiisu inuu waasacnimo kaga sugan yaha ka zuuli maayo in allaale intuunan dhiig xaaraana asiibin hadduu asiibo riwaayada abu daawuud waxay leedahay fa idaa asaaba ballaxa hadduu asiibo yacni waxaa weeyaan waa fariisanaya ma la kici karo marka musiibada ee nebigu sala allahu calayh waali wasalam uu sheegayana waxay tahay qofku diinkiisa wasci buu kaga sugaya rajo alle kama marna laakiin hadduu dhiig xaaraana asiibo ciriiriyay soo noqonaysaa marka rajadii alla cariiri noqonayso nacam marka inuusa towba leeyahay hadda axaadiid laga tilmaamayso nasku ana way jiraan marka da qofka waxaa weeyaan haddii lagu ibtileeyana da dariiqii sharciga ahaa inuu maro ee markaa kafaaradii inuu guto inuu dadkii yacnii diyo iyo wax haddii lagu yeesha ou iska bixiyo ilaahay inuu u toobad keeno lacalallaah marka camalkaasna uu ka faraha ka qaado ka baxo lacalallaah markaas ilaahay inuu ka toobad aqbalo nacam ayb wa qowlihi iyo ilaahay qowlkiisa marka waqadiba allaahu buu ka rabaa hadda aayadda maxalushaahidka waxaa weeyaan waqadiba allaahu ilaahay inuu caroodo sifatu اlgadab sifada marka qadabka bani aadamku asagu marka waxay leeyihiin mutakalimiinta ma sugaan oo sifadan ilaahay uma sugaan maxaa yeeley waxay leeyihiin caro waxaa la yidhaahdaa khalayaanu demi dhiigga inuu karkaro qofka inta dhiigga ku karo yaa marka xaalo waxaa ka soo baxayso marka wuxuu dhibsadoo kale uu arko xaalo oo waxaa ka soo baxayso qofku marka inuu caroodo caro taasaa la yidhahda ilaahayna waxyaabahaas waa ka nasahan yahay dee baabkeennii horeo qawaaciddii horeon sheegnay un baan u laabanaynaa marka waxaan leenahay kaasi waa midka bani aadamka idinku aad tacriifinaysaan waa midkaad taqaanaanoo bani aadamka waa kan annagu aan ka hadlaynana waa midkii ilaahay waa kan ilaahayna waa ka duwan yahay midka bani aadamka annagase inaan rumaynaa waajib nagu ah iyagu marka qadabka iyo ridaha iyo raxmada iyo waxay leeyihiin waa sifaat khaarija can illaah wax ilaahay ka soo baxaya ma aha waa wax ilaahay ka baxsan bay leeyihiin marka marka la leeyahay waqadiba allaahu calayhi waxaa laga wadaa bay dhahayaan ilaahay baa wuxuu doonayaa inuu ciqaabo macnaheeda saas waayay leeyihin waa iraadat اlciqaab radia allaahu canhuna waa maxay iraadat اhawaab ilaahay waxa dhanba iraaday ka dhigayaan kulluhaa iraada maxda ayay ka soo qaadayaan sidaana sawaab ma aha wa qowlihi wa fii qowlihi ilaahay qowlkiisa daalika kaagaas oo lacnada lasoo sheegay ah waaqicun calayhi midkii ku dhacaya waayo korkooda biannahum bisababi annahum iyagu ittabacuu waxay raaceen maa asqada allaha wixii ilaahay carogelinaayey wixii ilaahay carogelinayay marka ilaahay waxa marka waa inay jiraan wax ilaahay carogeliyo markii la sameeyana ilaahay uu ka caroonayo subxaanahu wa tacaala marka halkaana mas'alo kalean ka fahmaynaa mas'aladu waxay tahay sifadan carada ah waa sifa ficliya waay sifaadka labaan usoo qaybinay sifa daatiya iyo sifa ficliya sifadan marka sifa ficliya waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala yaskhadu wayaqdabu mataa shaaa ilaahay marku doono caroodaa cidduu doono u caroodaa ficilada qaar marka la sameeyo u caroonaya ilaahay subxaana wa tacaala ee mar kasta ilaahay maaha inuu iska caraysan yahay ma aha taa sifo kamaal a ma noqonaysa haddii sidaa la yidhahda soo ma garanin sifatu asifatu lficliyana waxaan ku qeexnay oon ku sheegnay maa yatacallaqu bimashii'ati illaahi waxaa ilahay mashii'adiisa ku xihan tan marka sakadka ilaahay goormuu imaanayaa markii xumaan la sameeyo imaanaya daalika kaagaasi biannahum bisababi annahum wuxuu ugu dhacay bisababi annahum iyagu itabacuu waxay raaceen maa wixii askhad allaha ilaahay carogelinaayey wa karihuu waxay naceen ridwaanahu ilaahay raalliahanshadiisii bay naceen markaa maxaa ku dhacayna fa axbada acmaalahu acmaashooda o dhan ilaahay waa baabi'iyey maxaa yeelay karaahada ilaahay waxa uu raalliga ka yahay towxiidka iyo diintiisa oo la nacaa waa gaalnimo maxaa yeelay min shuruudi laa ilaaha ila allah waxaa ka mida almaxabatu diinta in la jeclaado ilaahay in la jeclaado oo rasuulka in la jeclaado wix alla jeclaya la jeclaado haddii marka qofka laga waayo maxabadaasi ee maxabada cagsigeeda uu yimaado ee shay diinta ka mida ou naco ou nacbaysto yakfuru waa gaaloobayaa nacam si kasta laa ilaha illah hadduu doono ha u dhaho isaga markaan wa qowlihi ilaahay qowlkiisa falamaa markii aasafuunaa aqdabuunaa markay naga caraysiiyeen aasafuunaa waxaa weeyaan bimacnaa aqdabuunaa kolkay annaga naga caraysiiyeen marka iyagiibaa ficil la yimid markaasuu ilaahay ficilkooda ka carooday subxaanahu wa tacaala marka waa sifa ficliya weeyaan ayb sidaasaana sheekhu sheekhulislaam uu minhaaju sunnaha uu ku ishaarayaa macaanidaasuuba tilmaamayaan falamaa markii aasafuunaa annaga ay naga caraysiiyeen intaqamnaa waannu ka aargoosannay minhum iyaga xaggoodan ka aargoosannay cabdullaahi binu cabbaas aayaddan markuu fasiraayo wuxuu yidhi falamaa aasafuunaa aqdabuunaa kolkay naga caraysiiyeen qaala ibnu qutayba ibnu qutaybana wuxuu yidhi ibnu qutayba imaamkii luqawiga ahaa waay ta'wiilu mukhtalifi xadiidka ee iska lahaa iyo hariibu lqur'aan iyo wuxuu yidhi alsafu aladabu alsaf bimacna algadab weeyaan yuqaalu asaftu asafan ay qadibtu waa carooday waa macnaheedu marka idan waa kelima oo macnaheedu sidaa daahirka uu ku yahayba waa maaha yacnii in la ta'wiiliyey ma aha ha u qaadanin in laga wado falamaa aasafuunaa markay annaga naciileen inay tahay nacam sidaa ma aha markay annaga naga caraysiiyeen waay waana luqadaana saas ay ku tahay wa qowlihi marka ilaahay halkaan marka qadab saddexda aayadood tan dhexana waxay tilmaantay sifatu sakad labada kalena sifatu اlgadab middan soo socotana sifatu اlkaraaha ilaahay inuu waxyaabaha qaarkood ou karaahaysto ou naco wa qowlihi ilaahay qowlkiisa walaakin kariha allaahu walaakin lagu noqoyee kariha allaahu ilaahay wuxuu kahday inbicaahahum munaafiqiinta inuu kiciyo oo jihaadkii u kiciyo fahabbatahum markaasuu cusleeyey ilaahay subxaana wa tacaala fahabbatahum markaasuu cusleeyeyo ou ka cusleeyey marka walaakin kariha allaahu ilaahay wuxuu nacay sifadaa marka ilaahay inuu ku sifaysan yahay inuu wax naco soo ma garani ilaahay subxaana wa tacala inuu wax naco wa qowlihi kabura maqtan kabura waxaa weynaadee maqtan min jihati maqtin xagga carada waa tamyiiz oo muxawal can ilfaacil waay kabura almaqtu maqtan kabura waxaa weynaaday maqtan min jihati maqtin xagga carada cind allahi ilaahay agtiisa an taquuluu inaad tiraahdaan maa shay laa tafcaluuna aydnan samaynaynin marka an allaha tacaalaa yamqutu sifatu lmaqti waa meeshaan marka waa afar sifo macaanidooda isku dhowdahay algadb asakad alkaraaha iyo almaqtu waa afartan sifaadkan oo dhan marka waxaa inkiray nimanka ayagu marka inkiro sifaadka ficliga ah oo waxay leeyihiin sifaadka ficliga waxay u baahan yihiin ahlukalaamka boos ay ku degaan ayay u baahan yihiin ilaahayna da boos ay sifaadkaasi ku degaan waa ka nasahan yihin marka waxaa la yidhaha xuluulu lxawaadid ayaa ayay ay uga tageen waxay u yaqaanaan nimanka mutakalimiinta wa qowlihi ilaahay qowlkiisaa soo gelaayo hal yanduruuna ilaa ta'wiilahu hal yanduruuna ma sugayaan hal yanduruuna ilaa an ya'tiyahum allahu dh hal yanduruuna ma sugayaan ay maa yanduruuna sugi maayaan ilaa an ya'tiyahum اllaahu ilaahay inuu u yimaado mooyaane fii dulalin inuu ugu yimaado yacnii fii dulalin fii qiطacin gaballo oo min alhamaami daruuro ah maca dulalin min alhamaami gaballo oo yacnii daruuro ah uu ku yimaado ilaahay subxaanaه wa tacaala wاlmalaa'ikatu malaa'igtiina ay timaado miyay sugayaan un oo keliya waqudiya markaa la xukumo alamru arrinkiina la xukumo taa miyay sugayaan keliya u nacan halkan marka wuxuu ka rabaa si aan dhammaystirna aayadaha marka hore wa qowlihi wa fii qowlihi ilaahay qowlkiisa yaa soo galay jumlada aan sheegnay hal yanduruuna ilaa an ta'tiyahum almalaa'ikatu hal yanduruuna ma waxay sugayaan oo ama ma sugaayaanba dha bimacnaa maa hasha ku hal iskaga laqbay hal yanduruuna sugi maayaan ilaa an ta'tiyahum inay u timaado almalaa'ikatu malaa'igtii aw amase ya'tiya uu u yimaado rabbuka rabbigaa aw amase ya'tiya inuu yimaado bacdu aayaati rabbika rabbigaa aayaadkiisa qaar ka mida ay yimaadaan wa qowlihi wa fii qowlihi ilaahay qowlkiisa kalaa arrinku sida ay u malaynayeen inuu yahay iska badaaye idaa dukkat ilardu idaa haddii dukkat la baabi'iyo alardu ardadii dekan dekan baabi'in haddii la baabi'iyo wa jaa'a rabbuka rabbigaa uu yimaado iyo walmalaku malaa'igtii safan safan iyagoo yacnii saf ku jira ay imaadaan wa qowlihi wa fii qowlihi ilaahay qowlkiisa wa yowma maalin xustashaqaqu ay dildillaacayso assamaa'u samadii bilghamaami ay la dildillaacayso yacnii daruuro gaballo daruuro ah yacnii ay la dildillaacayso samadii wa nusila la soo daadejiyey almalaa'ikatu malaa'igtiina tanziilan soo daadejin la soo daadejiyey aayaadkan oo dhan marka wuxuu ka warrabaa sifatu lityaani waalmajii ilaahay sifaadkiisa waxaa ka mid a inuu alla yimaado waa imaanayaan an allaha tacaala ya'tii wayajii-u laba aayadoodaa marka aad u tilmaamayso wajaa'a rabbuka iyo aayadda kaloo iyadana marka dhehayso hal yanduruuna ilaa an ta'tiyahum almalaa'ikatu ow ya'tiya rabbuka labadaas marka aayadoodba waxay tilmaamayaan marka ilaahay inuu imaanayo wuxuuna u imaanayaa lifasli اlqadaa qiyaamaha ilaahay waa soo degayaa lifasli اlqadaa buu u imaanaya qiyaamaha ka horna ilaahay waa yimaadaayo samaa dunyaa buu usoo degaa yanzilu rabbuna kula leylati ilaa samaa'i اdunyaa xadiidkii mutawaatirka ah labaatan iyo dhowrka saxaabi ay wariyeen ama toban iyo dhowrka sidaasuu tilmaamaya ilaahay inuu soo degay subxaanah wa tacaala mutakalimiintu ayagu marka waxay leeyihiin ilaahay subxaana ama shaacira ha aadan ama kayrkoode ilaahay ma soo degey amarkiisaa soo dego ilaahay ma yimaadey amarkiisaa yimaaday leeyihin way ta'wiilinayaan marka halkan mudaaf baa la qadarayaa bay leeyihin wajaa'a rabbuka la qadarayaa bay wa jaa'a amru rabbika la qadarayaa wa jaa'a uu yimaado amru rabbika rabbigaa amarkiisa uu yimaado yaa la qadarayaa bay leeyihiin laakiinse halkan meesha waxaa ku jirta waxay tahay had wajaءa rabbuka amru rabbika haddii la yidhaha walmalakuna wa amru lmalaki maa la dhahayaa iyadana haddii la yidhaha tan malaga iyadu ma la ta'wiilinayo malagga waa imaanaya laakiin ilaahay baan imaanaynin ibnu jariir iطabari wuxuu leeyahay haddii lagugu cagsiyo adiga waxaad sheegi kartaa maleh haddii ninku yidhaahda maya ilaahay baa imaanayo malaggana amarkiisaa imaanayo adiga cagsigaaga hadduu nin la imaado sidaad adig u sheegatay unba isagana waa sheegasho iyo sheegasho waay taada iyo tiisa waxay ku kala duwanaanayaan male buu yidhi marka waa inaan midkoodna la ta'wiilinine laydhaha allana waa imaanayaa malaggana waa imaanayaa sidii alla siduu doono u imaanayaa malaggana sidii sidii ilaahay qadaray sidii alla doono malaguna u imaanaya khalaas intaas kitaabka la yidhaha atabsiir fii macaalim اddiin oo ibnu jariiri طabari uu leeyahay caqiidada uu kaga warramo hadal dheeruu tilmaamayaa wajaaa rabbukadan iyo soo qaadanaya markaa marka tafsiir oo waxaa weeyaan aad daciif u ah in la yidhaahdo wajaءa rabbuka ay amru rabbika haddiiba aayaddan aan yacnii nidhaahno amru rabbika ha la dhaho aayadda ancaam maxaa la leeyahay hal yanduruuna ilaa an ta'tiyahum اlmalaa'ikatu ow ya'tiya rabbuka ow ya'tiya bacdu aayaati rabbika amarkii gadaala laga sheegay ow ya'tiya bacdu aayaati rabbika waa amarkii ilaahay wa markaa takraar miya marka haddaad tiraa ow ya'tiya rabbuka ow ya'tiya amru rabbika ow yaأtiya bacdu aayaati rabbikana maxaad leedahay marka soo isla tii un maaha marka halkaan marka waxaa cad marka inu imaana fudayl bnu ciyaad abu abu cuثmaan asaabuni kitaabkiisa la yidhaahdo caqiidaةu salaf asxaabi اlxadiid wuxuu leeyahay fudayl bnu ciyaad ayaa waxa uu yidhi idaa qaala laka اljahmiyu ninka jahmiga hadduu ku yidhaahdo ana laa uminu ana laa uuminu birabbin yazuulu min makaan ilaa makaanin anuu rumayn maayo nin makaan intuu alla makaan ka soo tegaayo makaan kala imaanayo alla anuusaa mar rumaynayo ilaahaas hadduu ku yidhaahdo waxaad tidhaahdaa buu yidhi adigana ana u'minu birabbin yafcalu maa yashaa anugu waxaan rumaynayaa rabbi waxuu doono samay kara yaa u diidaa ilaahay marka inuu qiyaamaha yimaado samaa dunyaa inuu usoo dego yaa u diidi kara marka ana u'minu birabbin yafcalu maa yashaa anugu waxaan rumaysanaa rabbi waxuu doono samaynayo samayn karo marka waa zuulayaa iyo makaanuu ka tegayaa meel kaleu tegaa iyo ma gelayna baabkaas maxaa yeele waa takyiif takyiifna horaan usoo sheegnay inaanan gelin soo ma garanin marka sidaa un baa la dhahayaa meel mau soo bannaynayaa meel ma waxaasoo dhan ma gelayna sidaasoo kale isxaaq bnu raahuya raximahullah oo a'immadii imaam shaafici la sinnayd ah xagga cilmiga iyo xagga imaamnimadaba ayaa nin kula dooday arrimahan nusuulka iyo wax ku saabsanaa markaasuu wuxuu yidhi horta marka hore ahbit fowq ilaahay inuu marka hore kor jiro horta sug buu yidhi markaasaan nusuul iyo majii iyo markaasaan ka hadlaynayo ilaa ilaah kor jiraa soo dega soo maa ilaahay markaad sugto horta culuwigiisa ayaa waxaa la dhihi karaa horta ma soo degaa mase ma soo dega markaasaa laga hadli karaa laakiin haddaadanba rumaysnayn ilaahay inuu kor jiro nusuul in lagaala doodo waaba khalad banaa sababtoo ah tii tii ka horreysa aadan rumaysnayn banaa marka kalaamka imaam imaamu daara quطnina kitaab dhan uu leeyahay oo kitaabu nusuul la yidhaahdo uga hadla axaadiiu nusuul uu ku wariyo hal riwaayo oo saxiixa lama haayo yanzilu amruhu dhehayso yanzilu amruhu riwaayo dhehaysa lama haayo sidaa darteed marka haddaan la haynin nebigu calayhi salaatu wasalaam waa sheegi lahaa haddii riwaayaadka ilaa labaatanka gaaraayo oo midkoodna amruhu aysan ku jirin maxaad malaynaysaa marka hadday jirta rasuulkaa tilmaami lahaa sala allahu calayh waali wasalam wa qowlihi marka aayaadkan oo dhan marka sifatu اlmajii iyo sifatu اlityaan you kaga warramay marka sifaadkaasna tanaqul iyo waxaa ma ma maaha nuqla inaan inaan waa meeluu ka guuraya meel kale u guuraya inaan leenahay nusuulka waxaan ugu dhex sheegayaa waxay tahay ma kala duwano nusuulka iyo majiiga sababtoo culimmada markay baabaysanayaan baabu nusuul illaahi tabaaraka wa tacaala ilahay inuu soo dego markay baabaysanayaan aayadaha ay soo qaataan aayaadkan waay wajaaa rabbuka walmalaku safan safan iyo hal yanduruuna ilaa an ta'tiyahum اlmalaa'ikatu ow ya'tiya rabbuka marka ilaahay imaatinkiisa waxaa ku soo arooray qur-aan qur-aan baa ku soo arooray inuu imaanayo majiiga sifatu اlmajii'i wاlityaan sifatu nusuulna xadiidaa ku soo arooray waxa dhanna marka waa isku wada baab marka waxaa haray imaam maalik raximahullah ayaa waxaa laga soo guuriyaa riwaayo oo uu leeyahay yanzilu ay amruhu ilaahay amarkiisaa soo dego riwaayadaa iyadaa biitifaaqi اlculamaa waa daciif riwaayo oo kadib ah waanacam waxaana ku jira sanadkeeda sida imaamu dahabi siyarka uu ku tilmaamayo sanadkeeda waxaa ku jira xabiib ibnu abi xabiib xabiib ibnu abi xabiib ayaa ku jiro waana kadaabun biitifaaqi a'immati اljarxi watacdiil a'immada jarxiga iyo tacdiilka waxay isku raaceen annahu kadaabun inuu yahay marka nin kadaaba wuxuu la gooni noqdo dadkii kale sheegi waayeen de ninkii ku dhagaa deliil u noqon maysan wa qowlihi wa fii qowlihi ilaahay qowlkiisa wayabqaa wajhu rabbika duljalaali wاlkraam wayabqaa waxaa baaqi noqonaya wajhu rabbika rabbigaa wejigiisa duljalaali wejigaas oo duljalaali weynaanta u saaxiibka ahaa wاlkraami maamuuska u saaxiibka ahaa ayb wa qowlihi iyo ilaahay qowlkiisa kullu shayin shay dhammaantiis haalikun weeyaan midkii baaba'ayo ilaa wajha ilaa kullu shayin shay dhammaantiis haalikun weeyaan kii baaba'aya ilaa wajha wejigiisa mooyaane halkan sheekhu wuxuu u keensaday in wejigu uu yahay sifo ilaahay leeyahay oo rabbiga aan caabudno waa rabbi weji leh inna lilaahi wajhan ilaahay weji buu leeyahay ibnu khusayme raximahullah kitaabu tawxiid wuxuu ku leeyahay wejiga ilaahay markaan leenahay alla weji buu leeyahay maahan inaan dad u ekaysiinay tusaalow soo qaadanayaa man qof kasta uu fahmi karo wuxuu leeyahay haddii aan nidhaahno adiga qofka ugu caqliga yar buu yidhi oo jahmiyada ka mida haddaan soo qabanno oo aan dhahno niyow adiga weji baad leedahay weli welidubbi wajhun dubbiga waxaa la yidhaahdaa bahalkan madax kutiga la yidhahda madax kutiguna weji buu leeyahay haddii la yidhaahdo ma waxaa ka dhalanaysa inaad labadiinna waa isku egtihiin maa ka imaanaysaan tashaabuh baa idinka dhexeeya miyaa ka dhalanaysaan may madax kutigana weji laa'iq u ahu leeyahay adna weji laa'iq u ahaad leedahay soo maa haddii la yidhahdo dameerku weji buu leeyahay bani aadamku weji buu leeyahay maahan in bani aadamkii la caayey markaas oo la yidhi dameer baa lagu shabahay bani aadamkii maya maxaa yeele mid kastaa weji u gaarow leeyahay isaga suuradiisa laa'iq u ah haddii marka makhluuqii sidaa u kala duwanaaday wejiyaalkooda famaa baaluka ilaahay wejigiisa iyo makhluuq wejigiisa marka haddii ilaahay weji lagu sheego maaha inaan dad ku shabahnay sida adigaba haddii weji lagugu sheego maahan inaan doofaar kugu shabahnay ilaa isagu weji waa leeyahay ma ogtahay ayb taas markeeda waa middaas mid kalena waxaa weeyaan ilaahay wejigiisa inuu ka duwan yahay wejiga makhluuq waxaa tusaayo xadiidku wuxuu leeyahay low kashafa wejigiisa hadduu ilaahay feydo la axraqat subuxaatu wajhihi mantahaa ilayhi basaruhu wejigiisa yacnii iftiinkii iftiinka ka baxaayo waxa uu gubayaa ou baabi'inayaa meesha ugu dambaysa aragtidiisa araggiisa uu gaaro de ilaahay meel walba araggiisa waa gaarayaan marka ilaahay hadduu xijaabka iska qaado iska faydo waxaa weeyaan wejigiisa meel wax allaala waxa jira waa baaba'ayaan waa ku baaba'ayaan ma fiirin karaan adiga wejigaaga saas miyaa ibnu khusayme wuxuu leeyahy wejigaaga wejigaaga iska dhaaf inuu wax baabi'iye hal tin xataa ma gubi karan adu hadda wejigaaga qof isu muuji waa kaasa hal tin xataa mau baabi'in karo mana gubi karo uu leeyahay marka sidee bay uga dhalanaya marka ilaahay weji buu leeyahay may ilaahay makhluuqa ku shabihin say uga imaanaya marka wax ka imaan kara ma ahan taas sifadan marka sifatu اlwajhi waa sifa daatiya khabariya la yidhaahda waa sifo oo ilaahay daata ahaan oo u leeyahay oo haddana khabari ahoo xadiidka aaya aayadaha qur-aanka iyo xadiidka rasuulkaa laga laga keenay sifada yanii haddii aan yani meel kaleba laga yani sifa khabariya waxaa loo jeeda khabarkaa laga maqlay khabarka waa qur-aanka iyo xadiidka sifa daatiyana macnaheedu waxay tahay daatada ilaahay baa sidaas ah oo daatada alle waa inuu weji leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala ayb intaan markaan soo garannay kadib qofka haddii uu sugo ilaahay inuu weji leeyahay laakiin aayadahan markuu fasiraayo uu leeyahay wayabqaa wajhu rabbika bimacnaa ilaa wayabqaa waxaa baaqi noqonayo wajhu rabbika rabbigaa ayaa baaqi noqonayo hadduu ku fasiro sidaa yidhaahda oo daata nafta ilaahay ama daatada ilaahay baa baaqi noqonaysa hadduu ku fasiro ama uu yidhaha kullu shayin shay kastaa haalikun waa baaba'aya ilaa wajhahu ilaahay daatadiisa ma ahani hadduu yidhaahdo wax dhibaataa male markaas hadduu sifada ogol yahay soo sifadii rumaysanoo ogol oo uu yidhaahdo yacnii wej ilaahay daatadiisaa laga ayaa laga ayaa laga wadaa laakiin wejigiisaa laga cabiray nacam way bannaan tahay nacam taas oo kale tafsiir khaldan ma aha soo ma fahmi laakiin haddii sifatulwejhi aanu oggolayn tafsiirka aayaddan uu daato ku fasiraayo markaas waa gabsanya waa qaldan yahay maxaa yeele waxaan ka waxaan sidaa u leenahay waxay tahay haddii wejiga keliya un loo jeedo waxaa imaanaysa kullu shayin haalikun shay kastaa waa baaba'aya ilaa wejha wejiga un mooyaane ilaahay wejigiisa keliya un baan baaba'aynin oo wahmi qofka waaa iyaam waxaa soo geli karo wejiga keliya waxyaabaha kalena tilmaamaha kaleo ilaahay leeyahayna ma baaba'ayaan ayaga wax ilaahay uu leeyaho baaba'aya ma jiro marka wejhahu ilaahay daatadiisaa loo jeedaa laakiin wejigaa laga cabiray ahmiyadda darteed wejigu ahmiyadda uu leeyahay dartiisa o waxaa kaloo aayaadkan laga qaadan karaa iyadana suurada oo ilaahay wuxuu ku sifaysan yahay suuro suuro ayuu ilaahay leeyahy muuqaa yacni suura suuradu marka xadiiثaa ku soo arooray in اllaha tacaalى khalaqa aadama ilaahay aadam uu abuuray calىa suuratihi suuradiisu ayuu ka abuuray damiirkaas marka culamada selafka akarkooda calىa suurati الraxmaan ay u celiyaan riwaayo calىa suurati الraxmaanna waa soo aroortay xadii kalo xadiid kaleo abi saciidin اlkhudri uu warinaayo iyana way tilmaamaysaa marka suurada ilaahay inuu sifadaana uu leeyahay waa waa way sugayaan iyaguna manaa ahlucilmiga شhيkh الإسلاaمna wxuu ley وثبوت الوجه والsورة للahi qad جaءa في نصuuصi kaثيiri min الkitaabi والسuنaةi واتaفqa عalى ذalika سلف الأmة ilaahay inuu weji leeyahay suuro leeyahay nusuus fara badan baa tilmaantay kitaabka sunada slفkuna way isku waafaqeen buu yidhi bayaaن تlbiis الجahmiية ayuu sidaa ku yidhi وqowlihi ilaahay qowlkiisa maa manacaka maxaa kuu diiday ibliisow أn تsجuda inaad sujuudid limaa aad u sujuudid liman أحad khalaqtu aan abuuray biyadaya labadeeda gacmood aan ku abuuray axad aan labadeeda gacmood ku sameeyey oon ku abuuray inaad u sujuuddo maxaa kuu diidey nacam maxaa kaa manciyey oo kuu diiday wa qowlihii ilaahay qowlkiisa wa qaalat waxay tidhi alyahuudu yahuud yadullaahi ilaahay gacantiisa maqluulatun weeyaan mid laaban bukli bay ka wadaan gullad waa la laabay eydiihim gacmahoodaa la laabay oo khayrkii baa laga laabay ama qullad ha la laabo habaar waa ka dhigi karta aydiihim gacmahooda walucinuu waa la lacnaday bimaa qaaluu bisababi qowlihim warkoodaa lagu lacnaday bal ee iska baddaa sida ay leeyihiine yadaahu labadiisa gacmood mabsuudataani kuwa la fidiyey waay oo fidsan yunfiqu ilaahay waa nafaqaynayaa waa bixinayaa kayfa sidii yashaau uu doono wax u bixiyaa labadan aayadood wuxuu u keensaday sheekha ilaahay inuu laba gacmood leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala inuu wa ihbaatu اlyadayni lahu mawjuudun fi اtowraati xataa labada gacmood ilahay inuu laba gacmood leeyahay towraat xataa waa ku sugnaa wasaa'ir اnubuwaati iyo yacnii nubuwaadka ambiyada kale waxyaabihii ay tilmaameen oo dhan inta ka soo hartay kamaa huwa mawjuudun fi اlqur'an buu yidhi sheekhu اlislaam sida qur-aankaba loo ugu jiro aljawaab saxiixu sidaa ku leeyahay yadda marka ogow marka hal ilaahay yaddiisa saddex siyaabood saddex yacnii hab ayay u soo aroortay qur-aanka ugu soo aroortay mar iyadoo jamaca waa soo aroortay marna iyadoo mufraday timid marna iyadoo tahniye ay timid oo waxaa soo aroortay ow lam yarow annaa khalaqnaa lahum mimaa camilat aydiinaa ancaaman fahum lahaa maalikuun aydiinaa gacmaheenna koo limaa khalaqtu biyadaya bal yadaahu mabsuudataani tahniye waay waa labo waxaa kaloo soo aroortay yadullaahi fowqa aydiihim yadullaahi gacanti ilaahay waaladii nafsii biyadihi mufrad soo maaha ma iska hor imaanayaan marka iska hor imaan maayaan halkaas marka khaiib yanii ibnu khaiib irayi ibnu khaiib iray waxaan u jeedaa fakru raazi ayaa meeshaas ku simbiririxday oo wuxuu yidhi waa wareernay yidhi maxaan ilaahay u sugnaayo yidhi marka mar waa labo mar waa hal mar waa gacmo badan suuro oo waxaaba ka soo baxaysuu yidhi oo qaab daran uu yidhi markaas nacam axad hal weji leh oo yacnii dhowr gacmood leh fiiri marka yani waa dadka mutakalimiinta yacni qaabkay wax u cabirayaan waxay tahay tashniic waay dadka yacnii ahlu sunnado ilaahay laba gacmood u sugaayay ku ceebaynayan markaasay leeyihin suurada ilaahay ay ka ayay yani ku sheegayaan waa suuro foolxunba hal weji iyo dhowr gacmood ey diinaa bay ka soo qabsanayan laakiin nimankan ayagaa inay wax fahmaan rabine ee wax iska hor imaanaya intaasoo dhan ma aha awalan waxaan ognahay sideedaba isimka mufradkaa marka la idaafeeyo cadad ma tusaayo jinsi bau tusaa isimka almufradu idaa udiifa jinsi bau tusaa haddii hadda aad tidhaahdid nadartu haadaa hayga nadartu ilaa ilaa haadaa kanaan fiiriyey bicaynii aad tiri bicaynii baan ku fiiriyey ma waxaa ka wadaa hal il waa iska qabtay midaan ku fiiriyey masaasaa loo fahmaana ma loo fahmayo sidaas bicayni macnaa ishayda unbaa loo jeey ishayda waxaa waay labadeeda indhood un waaye soo ma garan mufradka haddii la idaafeeyo cadad lagama qaato jinsi unbuu faa'iideeya waxaa iyo waxaa maxaa qabtay war shaqadan maxaad ku qabatay aa lagu yidhi biyaddiiyaan ku qabtaa tiri biyaddii gacanteedaan ku qabtay hal gacanaan ku qabtay maaha macnaheeda labada gacan adoo labada gacan adoo shaqada ku qabtay ayaa waxaa dhici karta marka lagu weydiiyo waxaan maxaa ku qabatay gacanteydaan ku qabtaad le labadeeda gacmood ma dhehaysid fiiri gacanteydaan ku qabtay nin u fahmaayo male hal gacanaan ku qabtay suu sidaa ma almufradu idaa udiifa jinsi buu faa'iideeyaa jamacii baa soo haray marka jamaca an aadmo jamaca asaga waxaa weeyaan wuxuu ku yimaadaa lilmucadimi nafsahu ruux markuu nafsadiisa weyneynayo jamacuu ku hadla isagoo hal qof ah soo ma garanin oo qur'aanka ilaahay waxaaba ka buuxdaba innaa naxnu nazalna dikra naxnu hadda marka waa yahay haddii marka innaa naxnu saddex ilaahaa jirta marka in la dhaha aan dhahna marka waa yahay qof dhahaya male taa ma ogtahay waana waxay u deliishadeen qoladaa nasaarada markay nasaara najraan markay nebiga la murmaayeen waxyaabaha ay kula murmeen waxaa ka mid a qur-aankaagan ka soo bixinaynaa ay dhaheen in ilaahay saddex yahay keen inaa nanu inaa nanu naxnu qur-aanka waa kaas ka buuxda mukaabaro waay taasoo kale jamacna saddexaa ugu yaray dheheen nimankaas iyo marka nimankan diladooda waxba isma dhahmaan meel unbay usocotaan marka ruuxu naxwadana waa aragteen marka la dhiganayo damaa'irta marka la qaybinaa maxaa la yidhaha ana iyo naxnu naxnu markay sheegayaan liljamci waalmucadimi nafsahu soo sidaa ma dhahan naxnu waxaa iskale jamaca iyo midka nafsadiisa weyneynayo marka tacdiim ayaa loo yidhaahdaa darteed jamca loo isticmaala aydinaa marka jamcu saasay ku timid marka nacam waa waa litacdiim weyneyn ilaahay ama yani isweyneynayo sida inaa naxnuda un bay la macno tahay ilaahay waa hal haddana inaa naxnu ayuu ka ayuu iska cabirayaan si kalena waa jirtaayo waxay tahay marka marka yacni shay jamaca marka wax loo idaa shay jamaca markuu mudaafu ilayhi noqdo mudaafkiisa waa in la jamciyo asagana marka jamcu lilmunaasabana waa ku imaan karaa shaygu fiiri mudaaf juml kelmaddaana waxay ka koobantahay laba kelmadoo isa saaran waa mudaaf iyo mudaaf ilayhi mudaaf ilayhigii baa jamac noqday ama waxuu noqday taniyow noqday laabu luqada fasiixa waxaa weeyaan mudaafka in la jamciyo in tatuubaa ila اllaahi faqad saqad quluubukumaa ayaa la yidhi quluubukumaa waa mudaaf iyo mudaaf ilayhi mudaaf ilayhigii waa muano waa kumaadaas taniya taniya maadaama taniyada raba in wax loo idaafeeya waa la jamciyey marka quluubaa la yidhi quluubukumaa soo ma garan qalbaakumaa iyo lama dhihin faqad sakat qalbaakumaa lama dhihin mudaafkii inta taniye laga dhigay mudaaf ilayhina taniye ma ahaanin haddii sidoo kale jamac uu noqdo mudaafu ilayhigana mudaafka waa in munaasib looga dhigaayo asna la jamciyo awalam yarow annaa khalaqnaa lahum mimaa camilat aydinaa naadii baa la rabaa in loo yacni naa oo damiiru jamci ah baa la rabaa in wax loo idaafeeyo laga hormariyo mudaaf laga lagu dhejiyo mudaafkii marka in jamac laga dhigaayo aydina marka ayd saasaa loo jamciyo amaa waxaa soo harta marka taniyada limaa khalaqtu sheekhu marka labada taniya labada aayadoo taniyadoo soo qabsaday limaa khalaqtu biyadaya iyo bal yadaahu mabsuudataani lianna taniyata nasun fi اlcadad taniyadu iyadu cadaday nas ku tahay tawiil ma aqbalaysa lianna taniyata nasun fi اlcadad oo waxaa la yidhaha taniya waa min asmaaءi اlcadad waay taniya hadda macnay labaale wa laba waa cadad waay soo u jeeda taniyadu marka waa waa nasay ku tahy lidaalika marka waxaa laleeyahay ilaahay subxaana watacaala laba gacmood buu leeyahay laba gacmood oo xadiidkii yani aayadda qur'aankana waa tabal yadaahu mabsuudataani limaa khalaqtu biyadaya nebigana wuxuu yidhi wakiltaa yaday rabbii yamiinun wakiltaa yaday rabbii yamiinun kiltaa waxyaabaha wax lagu adkeeya ka mid taha soo maha wakiltaa yaday rabbii yamiinun rabbigay labadiisa gacmoodba waa midigu bidix ilaahay loo nisbayn maayo labada gacmoodoo ilaahay waa midig marka hadday laba gacmood aynan ahaa lahayn de waxaa weeyaan ila markaa nebigaa caddeeyey inay gacmaha alle ay laba gacmood inay yihiin yadda marka ilaahay quwo iyo nicmo ma lagu fasiri karaa maya tafsiir jahmiye waayo tafsiirkaas imaamu tirmidi baa sheegaya sunankiisa baabu fadli sadaqa kitaabu zaka baabu fadli sadaqa wuxuu leeyahay xadiidkii wuxuu keenayaa ilaahay addoonku markuu sadaqaysto sadaqo min kasbin dayib kasab xalaal ah ilaahay baa midigtiisau ku qabtaa midigtiisa markaasuu wuxuu yidhi axaadiidta noocan oo kale ah jahmiyada way inkireen ayuu yidhi waankarat اljahmiyatu jahmiyada way inkireen wafasaruu wafasarat waxay ku fasirtay axaadiidtan calىa gayri maa fasarahu ahluاlcilmi ahlucilmiga say ku fasireen si ka duwan oo waqaaluu waxay dhaheen alyadu alquwatu yaddi waa kas quwa iyo qudray ku fasireen so uma jeedi tafsiir salaf ma ahan marka waa tafsiir jahmiyo axad culimmadii salafka ka mid ah oo yadda ilaahay qudro ku fasirin la heli maayo midda kale yacni waxaa diidaya qudro iyo nicmo in lagu fasiro taniyadaa diideysa limaa khalaqtu biyadaya bal yadaahu mabsuudataani labadiisa nicmo ilaahay laba nicmo ma laha nicamka ilaahay waa fara badan yihiin qudrada ilaahayna laba ma aha waxaa kaloo iyadana ayb marka taasaa diideyso amaa qowluhu tacaala wasamaaءa banaynaaha biaydin wainaa lamuusicuun ibnu cabaas uu yidhi biaydin ay biquwatin uu yidhi maahan aid jamciyad ha u malaynin yad oo la jamciyeeyo aydin laga dhigay ma ahan aayaddan ee waa masder waay waa masder waa isim masdera waay jamc ma ah waa isim oo masdera min min aada yaidu aydan min aada yaidu aydan waay aada qawiye waay waa xoogoobay yo-iddu waa xoogoobaya aydan xoogoobid waay soo magas marka maba ahanba yad oo jamc laga dhigayo aydin noqotay ma aha ee waa masderu aaddo waa ficilka aadda masderkiisa waa waxaana ku tusaaya bani aadamka laftirkiisa wadkur cabdanaa daawuuda dal aydi dal quwati yaa lagu macneeyey hadday ta'wiil tahay daawuud maxaa looga ta'wiilinaa gacan waa waa daawuud waa bani aadam gacanta maxaa looga ta'wiilina marka daawuuda dal aydi dal quwati waa marka min aada yo-idu aydanay ka timid ibnu ibnu khusaymana raximah ullah waa ka yidhi kitaabu tawxiidka ku dhahaayo qofku munaadara iyo inuu doodo maba astaahilo u leeyahy qof aan kala aqoonin biaydin wasamaa banaynahaa biaydin inay tahay masdaru aada qof inay tahay aan garanaynin oo jamcu yaddin iskaga haysto munaadaro ahal uma ahane wuxuu yidhi wuxuu ku fiican yahay marka inuu dugsiga tago yidhi oo alif iyo ba barto min alif alif ba taa inuu barto yacni dugsiga aado ilmaha yararka la dhigto taasuu u qalmaa buu yidhi marka qof yacni waxaa dhici karto de luqo akrinaayo oo intaasoo kutuba luqo akrinaayo haddana maanta dhan uu la soo taagan wasamaa banaynahaa biaydin biquwatin waa kas waa la ta'wiiliyey buu taasuu la soo taagan yahay ma ahan cilmi darro ma ahan sababtoo jalaaleynkay ku taallaan jalaaleynka jalaaleynka tafsiir ljalaaleyn wsamaaa banaynahaa biaydin min aada rajulu waayou leeyahay xagguu ka maray marka waa yahay gacantii marka waa sifadaa iyaduna marka waa ilaahay inuu marka gacan uu leeyahay gacanta allana laba gacmood weeyaan ilaahay gacmihiisana marka haddii mas yacnii yadda haddii la la ifraadiyo lana idaafeeyo waa dhici kartaa in quwo iyo wax lamida mararka qaar lagu fasiro yadullaahi fowqa aydiihim oo kale siyaaqa iyadoo la raacaayo quwat ullaahi fowqa quwatihim in la dhaho siyaaqa iyadoo la raacayo markaas soo ma kasin laakiinse in yacnii limaa khalaqtu biyadaya iyo bal taniyada iyadoo taniye ku timid haddana quwaa laga wadaa iyo qudraa laga wadaa iyo nicmaa laga wadaa wax yidhi ma laha taniyada marka waa nasun fi lcadad wa qowlihi ilaahay qowlkiisaa galay wasbir lixukmi rabbika wasbir sabr lixukmi rabbika rabbigaa xukunkiisa ku sabr wsbir lixukmi rabbika marka saddexdii nooc ee sabarkaas oo gelaya asabru cala alaacaati wasabru cani almacaasi wasabru cala alqadaa'i waalqadar maxaa yeele dhammaan waa xukunki ilaahay alqadaau waalqadar waa xukunki ilaahay uu qadaro rubuubiga ahayo rububiyada ilaahay subxaana wa tacaala amarka iyo nahyiguna waa ilaahay xukunkiisa sharciga ah waa kulligood sabaray u baahan yihiin marka wasbir sabr lixukmi rabbika rabbigaa xukunkiisa ku sabar fa innaka adiga biacyuninaa indheheennaa tahay fa innaka adiga biacyuninaa ay bimar'an minaa aragtideennaa tahay annagaa kuu jeedno waa kuu jeednaa indheheennaan kugu jeednaa marka iska sabar wa qowlihi wa fii qowlihi waxamalnaahu waanu qaadnoo waa xambaarnay nuux iyo intii raacday calaa daati alwaaxin alwaax tu saaxiiba korkeedaan ku xambaarnay iyo wa dusurin masaamir tajrii way tajrii way dureeraysaa biacyuninaa bimar'an minaa aragtideennay ku socotaa annagoo arkayno indhaheenna ugu jeedno biacyuninaa indhaheenna ayay ku dureeraysaa ay ku soconaysaa jazaa'an abaalmarin aan abaalmarinaynaan sidaa u yeelnay liman ruux kaana ahaaday huwa isaguba kufira mid la inkiray oo lagu gaaloobay kii lagu kufriyey ee la inkiray abaalmarin aan abaalmarinayna nebiyullaahi nuux yacni annoo abaalmarinayna tajrii biacyuninaa buu ka rabaa marka wa qowlihi wa fii qowlihi ilaahi qowlkiisa wa alqaytu waan riday calayka adiga korkaaga muusow maxabbatan jacayl ayaan ayaan riday maxabbadaasoo minii aniga xaggayga ka ahaatay iyo walitusnaca waxaan sidaa u yeelay oo guriga fircoon aan kuu geeyey oo iyaga ay kuu qaateen walitusnaca in lagu tarbiyeeyo calaa cayni ishayda korkeeda lagugu tarbiyeeyo yacnii anoo kuu jeedo indhahayga aan kugu arkayo anoo ku xifdina ku ilaalinayo in lagu tarbiyeeyo oo gurigii marka fircoon aad ku soo barbaarto aayaadkan marka ihbaatu اlcayni lilaahi tacaala ilaahay baa il loo sugayaan rabbiga aan caabudno il ayuu indho ayuu leeyahay aayadaha hadda isagu sheekh wuxuu soo qaaday biacyuninaa iyadoo jamaca iyadoo mufradana waa keeno litusnaca calaa caynii ayuu yidhi laakiin lafdu lafdulcaynayn ilaah inuu laba indhood leeyahay qur-aanka kuma soo aroorin sunnada ma ku soo aroortay laakiin sunnada way ku soo aroortay sida imaamu albukhaari iyo ibnu khuseyme iyo ay ka fahmeen xadiidkii dajaal markii nebiga uu ka sheekeynayey wuxuu yidhi dajaal waa acwar isha midig ayuu la-yahay markaasuu wuxuu yidhi wa inna rabbakum laysa biacwara rabbigiin ma ahan mid cawar ah oo weersho ah cawar ma ahan marka lagu yidhaha laba indhoodoo qabaa soo maaha marka bukhaari iyo saasay ka fahmeen iyo alimaam ibnu khuseyma ilaahay inuu laba indhood marka uu leeyahay wa ina rabbakum laysa biacwara laga fahmay mar haddii yacnii ha dajaal labadiis indhood mid buu la-yahay rabbigiinna ilma la-aa layidhi labadiis indhood waa qabaa waaya ilaahay subxana wa tacaala marka marka ilaahay marka wa ina lirabbina caynayni rabbigan marka laba indhood buu leeyahay halkaasaa laga qaatay ayb marka bukhaari xadiidkaasay marka ay ka qaateen taasaa marka caddaynaysa midayb wa qowlihi ilaahay qowlkiisa marka halkaas waxaan uga baxaynaa marka iyadana sifatu اlcayn ilaahay inuu il leeyahay wa qowlihi wa fii qowlihi ilaahay qowlkiisa qad samica allaahu qad xaqiiqa ee samica allaahu ilaahay waa maqlay qowl alatii tii qowlkeeda ayuu maqlay tujaadiluka adiga kula doodaysay fii zawjiha fii sha'ni zawjiha ninkeeda sha'nigiisa kugula doodaysay wa tashtakii sheeganaysay ilallaahi ilaahay xaggiisa u sheeganaysay ilaahay waa maqlay wallaahu allana yasmacu taxaawurakumaa wallaahu allana yasmacu wuu maqlayay taxaawurakumaa idinka war isku celcelintiinna waxay ahayd khawla binti haclaba ninkeedaa dihaaray dihaarkuna waagii hore wuxuu la mid ahay furiin haddee waxay tidhi markaan intaasoo sano aan isla joognay oo sidaas markii uu waayeeloobay dabeecaddii ka xumaatay oo sidaa yidhi anti calaya ka dahri ummii yaa rasuul allah markaasoo rasuulkuna wuxuu leeyahay anuu wax kale kuuma haayo hadalkoodii marka ay isku celcelinaayeen ilaahay waa maqlay subxaana wa tacaala fowqa carshigii buu ka maqlay caaisha waxay dhihi jirtay radia allaahu canhaa sida laga wariyey ilaaha yacnii markay dhaaranayso kale waxay dhihi jirtay haweentaas iyadoo haweentan ka sheekaynayso nebiga ayay waxay tidhi aniga qolkan ku jiray iyadana qolka bannaankiisay nebiga kula sheekaysanaysay oo ay kula yani hadal ay isku hadal celcelinayeen waxaan maqlayay sawdkooda iyo codkooda laakiin waxay sheegaayeen ma fahmi karin aad uma maqlaynin markaasay dhihi jirtay alxamdu lilahi aladii wasica samcuhu ilaahay baa yacnii ammaan leh ama yacnii mahad leh samcigiisu oo u waasac noqday makhluuq oo dhan uu gaari anoo meeshaas u jira waa maqli waaye ilaahayna fowqa carshihiibuu ka maqlay inuu maqlay qur-aankiibuu ilaahay ku keenay subxaana wa tacaala marka samciga ilaahay iyo keenna isku mid maaha marka markaan ilaahay sifatu samci usugayno maahan anaga annaga inaan isu ekaysiinayno maaha annaga keenna maxduud waaye laakiin kan ilaahay maxduud ma aha qad samica allaahu ilaahay waa maqlay qowla latii tii warkeeda u maqlay tujaadiluka kula doodaysa adiga fii zawjihaa fii sha'ni zawjihaa kugula doodaysa wa tashtakii sheeganaysa ilallahi ilaahay xaggiisa u sheeganaysa wallaahu allana yasmacu ou maqlayo taxaawurakumaa idinka war isdhaafsigiinna wa qowlihi wa fii qowlihi laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa eh samica allaahu ilaahay waa maqlay qowla aladiina kuwii qowlkooda qaaluu yidhi ina allaha alla faqiirun weeyaan mid faqiira wanaxnu anaguna akhniyaa ubaan nahay kuwa wax haysto waa yahuudi wa qowlihii ilaahay qowlkiisa am yaxsabuuna ma waxay malaynayaan ana anagu laa nasmacu inaanan maqlaynin sirahum iyaga sirtooda iyo wanajwaahum iyo faqooda waxa ay siraysanayaan iyo waxa ay isula faqayaan inaanan maqlaynin miyay u malaynayaan balaa inaanan maqlaynin iskaba daaye warusulunaa waan maqlaynaa warusulunaa rususheennana yaktubuuna kuwii qoraaya waaye ladayhim iyaga agtooda warusulunaa rususheennana yaktubuuna way qorayaan ladayhim ay cindahum iyaga agtooda wa qowlihii ilaahay qowlkiisa inanii anigu macakumaa muuse iyo haaruun haddaad tihiin la jirkiinaan ahay asmacu waan maqlayaa wa araa waa arkayaa asmacu waan maqlayaa waxay idin leeyihiin wa araa waan wa araa waan arkayaa wa qowlihii ilaahay qowlkiisa alam yaclam miyounan ogeyn abujahl bianna allaaha alla yaraa inuu arkaayo markuu yidhi waa tii uu yidhi marka haddii lain ra'aytu muxamadan haddaan muxamed arko huwa saajidun isagoo sujuudsan laada'anna calaa cunuqihi luquntaan uga istaagayaa lugta ka saaraya markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay alam yaclam miyaanu ogeyn bianna allaaha alla yaraa inuu arkaayo in u jeedo waxaas markuu samaynaa in ilaahay arkaayo miyounan ogeyn wa qowlihii ilaahay qowlkiisa alladii allaha ya oo tawakal cala alcasiizi raxiimi baa ka horreysay alladii allihii yaraaka ku arkaaye ku arkaayo xiina markii taquumu aad istaagaysid ood alle isu taagaysid wa taqallubaka gedgadoonkaaga arkaayo fi saajidiina kuwa sujuudsan aad ku dhex gedgadoomaysid kolkaad yacnii ku dhex gadoomaysid ood ku kor sujuud iyo yacnii fadhi iyo aad u kala dhexayso oo dadka sujuudsan dhexdooda iyo macooda aad ku gadgadoomaysidna alla waa midka ku arkaayo innahu isagu huwa isagu asamiicu weyn alla maqal maqlid badan alcaliimu cilmi badan wa qowlihi waqul waxaa tidhaahdaa icmaluu sameeya fasayara allaahu ilaahay waa arki doonaa camalakum camalkiina warasuuluhuna waa arki doonaa waalmu'minuunana way arki doonaan halkan marka aayaadkan alsamcu waalbasar sifatu samci ilaahay inuu ku sifaysanya inuu wax maqlo iyo inuu alla wax arko marka samciga alle marka laba ayuu u qaybsama waataan dhahnay samci oo bimacnaa mudriku sawt ilaahay sawdadku waa gaaraayo waa maqlaa samci oo bimacnaa almujiib in laga wado ilaahay qofkii baryo waa ma waa ajiibaa waa maqlaayo waa ajiibaa ina rabbii la samiicu ducaa ilaahay aragtidiisana marka waa lagu waa lagu marka samci iyo basar inuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala yasmacu alaqwaala ilaahay aqwaashou maqlaa wayubsiru alacmaala acmaashana waa arkaa bacda an khuliqad markii la abuuro wawujidad markii la helo markaan lena ilahay samiic basiir weeyaan ficilkaaga markaad samaysa ilahay waa u jeedaan wa haadaa qaطciyun laa xiilata fiihi faidaa wujidat اlaqwaalu haddii la helo walacmaalu la helo samicahaa ilaahay waa maqlaya wara'aha waana arkayaa jaamicu rasaa'ilka sidaasuu ku yidhi shaikhu اlislaam kitaabka iyo sunnadana sidaasay tusayaan qaala faman rabukumaa ya muusa qaala rabbuna aladii acطaa kula shayin khalqahu uma hadaa qaala famaa baalulquruntaas cilmiga ahayd marka waxaaso dhan ilaahay subxaana wa tacaala in u jeeda marka ru'yada ilaahay subxaana wa tacaala waxay koobtay waxa la arkoo dhan maqalka ilaahayna wuxuu koobay aswaadda oo dhan waa kaa marka wa qowlihi wa fii qowlihi ilaahay qowlkiisa wa huwa alleh shadiidulmixaali xeeladiisu miday daran tahay wa qowlihi wa fii qowlihi ilaahay qowlkiisa wamakaruu way shirqooleen wamakara allaahu ilaahayna waa shirqoolay ayaga wallaahu allana khayrulmaakiriina inta shirqoosho kanugu khayrka badan w wa qowlihii wamakaruu way shirqooleen makran shirqool wamakarnaa annaguna waan shirqoolnay makran shirqool wahum walxaal hum iyaguna laa yashcuruuna aynan dareemaynin oo aynan ogeyn wa qowlihii ilaahay qowlkiisa innahum iyagu yakiiduuna way hagarsanayaan oo waa shirqoolayaan keydan shirqool wa akiidu anigana waa shirqoolayaa keydan shirqool halkan marka sheekhu sifatu xiilada iyo makriga iyo keydka alkeydu wاlmakru wاlxiilatu saddexdaasa marka saddexdaas sifo waay halkan marka u ku caddaynaya saddexdan sifo marka iyagoo badanaa waxaa la sheegay iyadoo muqaabil ah iyadoo muqaabilaa la sheegay wamakaruu shirqoolay sameeyeen wamakara allaahu ilaahayna waa shirqoole muqaabil waa soo ma jeeda iyagaa shirqool la yimid ilaahay waa shirqoole ka bacdi haddii aynan muqaabil ahayn nuqsaanba waayo iyadoo abceebba qof aan ku shirqoolin haddaad adigu shirqoosho waa ceeb soo maha nacan walidaalika sifaadka noocan waxaa la yidhaahdaa ilaahay laguma sifeeyo ilaa iyadoo muqaabilkeeda la sheega ma ahani waa sifaad aan ilaahay lagu sifaynin ilaa iyadoo la qayday qeyd ma ahani ilaa muqayada iyadoo qaydan unbaa in la sheega ay tahay macaala haddii la yidhaha ilaahay subxaana watacaala waa shirqoole haddaad tihi hadda oo dadkaba hadda qof akhyaar ahoo haddaa intaad la hadasho tiraahdid war niyo nin makri badan baa tahay niyo yacni makri waa makri badan tahay waa ceeb iyo cay waay soo maha marka ilaahay subxaana wa tacaala makri marka lagu sifaynaayo waa muqaabil qof makri sameeyey ayuu makri ku sameeyaa ilaahay markaas waa cadaalad waana ammaan adiga ninkii ku shirqoola haddaad intaad ka warqabto ood ogaato ood shirqoolkiisii ku qabata ka warran marka waa ammaanay noqonaysaa taas ammaanay noqonaysa soo maaha marka keydka iyo makriga iyo iyo khidaaca kulluhaa waa sifaatu waa sifaat ilaahay lagu sifeeya bilmuqaabil loogu sifeeyo shaekhulislaamna saasuu tilmaamaya waana sidaas walidaalika min asmaa illaahi ka mid ma ahan maakir taad aayaddan soo qaadata ilaahay maakir ma la dhihi kara maxaa l maakir waa iطlaaqa ku jira ilaahay waa mid wa wax shirqoola waa iska laakiin haddii la yidhaahdo in allaha tacaalaa yamkuru اlmaakiriin ilaahay maakiriinta ayuu shirqoola ceeb ma ahan markaas ceeb ma ada sheegin khidaaca lamida in اlmunaafiqiina yukhaadicuuna اllaha wahuwa khaadicuhum ayaa layidhaha iyagaa marka khiyaana khidaaca sameey ilahay waa khidaac khiyaanada laakiin ilahay maba lagu sifaynin wain yuriiduu khiyaanataka faqad khaanuu اllaha min qablu faamkana minhu marka ilaahay waa faamkanaa la yidhi marka lama dhihin ilaahay waa waa khiyaanay saasoo kale lama dhihin wa qowlihi wahuwa alla shadiidulmixaali xeeladiisu miday adag tahay oo ay daran tahay wa qowlihi wamakaruu wamakaruu way waa shirqooleen wamakara allaahu ilaahayna waa shirqoole wallaahu khayru lmaakiriina ilaahayna inta shirqoosho kan ugu khayrka badan weeyaan wa qowlihi wamakaruu makran wamakarnaa makran wahum laa yashcuruun wa qowlihi innahum iyagu yakiiduuna way shirqooleen ambiyadii ilaahay bay shirqoolayaan keydan shirqool waakiidu anna waan shirqoolayaa keydan shirqool kaasi marka aayaadkaas waa kaas shaykhu lislaam wuxuu yidhi lama kaana haalibu isticmaali hadihi اlalfaadi fi lmacaani اlmadmuumati danna alcaailuuna ana dalika huwa huwa xaqiiqatuha sifaadkan daahirkeeda marka maadaama ay ka muuqato yacnii ceeb ay ka muuqato ayay waxay yidhaahdeen dadka mucadilada ilaahay ha laga hufo faidaa uطliqat ligayri dami kaanat majaazan wazacamuu anahu musamaa bsmi ma yuqaabiluhu calى طariiqi اlmajaazi walaysa kadalika bal musamayaatu hadihi اlasmaa idaa fucilat waxyaabahan yani sifaadkan iyo makriga iyo haddii lagu sameeyo biman laa yastaxiqu lcuquubata qofaan cuquubo mudnayn kaanat dulman lahu dulmi bay u tahay marka allana waa ka nasahan yahay waidaa fucilat laakiin haddii lagu sameeyo biman facalahaa qof isaga la yimid shirqoolka haddii la shirqoolo biman facalahaa bilmajniyi calayhi cuquubatan lahu iyadoo lagu ciqaabaya bimili ficlihi kaanat cadlan cadaalad waa yihi midda iyadan aataan sheegna marka wa qowlihi ilaahay qowlkiisa in tubduu haddaad muujisaan khayran khayr aw amase tukfuu aad qarisaan hu khayrka aad qarisaan aw amase tacfuu aad iska cafisaan can suu-in xumida xaggeeda fa ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday huwa isagu cafuwan mid yacnii wax cafin badan afuuran qadiiran oo yacnii awood badan sifatu lcafwi waaye marka ilaahay wuxuu ku sifaysan yahay cafis sifaadka ilaahay fiiri qaar marka waxaa jira wa qowlihi alla qowlkiisa waliyacfuu idinka cafiya waliyasfaxuu dhaafa alaa tuxibuuna miyaydnan jeclayn an yakfir allaahu lakum ilaahay inuu idin dhaafo wallaahu gafuurun raxiim halkan marka waxaa ku jiro sifaadka ilaahay leeyahay qaarkood bani aadamka waxaa la rabaa inay yanii macnaha ku jiro bani aadamka waa la amray inay la yimaadaan sifaadka qaarkood iyadoo la ogyahay inaynan marna ilaahay ku gaaraynin haddana maalan ilaahay min asmaa'ihi maxaa ka mid a alcafuwu soo ka mid ma aha alcafuwu ilaahay marka min sifaatihi waxaa ka mida inuu wax cafiyo bani aadamkiina wax cafiyaa la yidhi ayagana marka ma isu ekaanayan ilaahay bani aadamka ma isku ekaanaya isku ekaan maayaan maadaama cafisku sifo wanaagsan uu yahay allana uu ku tilmaaman yahay war idinkana macnaheeda la imaada sifadaas sifada macnaheeda oo cafiskaa ku dadaala oo kollaba ilaahay ma gaaraysaan laakiin si aad ilaahay oo idin yacnii oo cafis idinkugu sameeyo aila aljazaau min jinsi alcamal waay moogtahay aljazaau min jinsi alcamal camalkaaga hadduu cafis noqdo ilaahay waa ku cafinaya magaciisaasu marka kugu cafinaya marka cafiska tilmaamaha ilaahay markaas asmaada ilaahay iyo magayo sifaadka ilaahay marka la baranayo marka macaanida iyo asbaabta loo baranayoba taasaa ka mida in lagu camal falo oo lagu dhaqmo sifaatka wax ayna faraayan walyacfuu walyasfaxuu hadda waa kaa marka ha cafiyeen baa laleeyahay adba ilaahay waxaad jeceshaa inuu ku cafiyo adigana marka cafi makhluuq aad ka awood badan tahay ayb irxamuu man fi اlardi yarxamukum man fi sama alraaximuuna yarxamuhum الraxmaan fiir ilaahay raxmaddii waa ku sifaysan adigana la imaa ku sifow baa lagu yidhi nacam qofkaad yacnii ka awood badanta u naxariiso macnaha marka loo baranaa taasaa ku jirta marka walyacfuwa lyasfaxuudan waxay ahayd markii mislax ibni athaatha waa tii uu yacnii abubakar qaraabo la ahay dadkii ifkigana uu galay oo dadkii caaisho wax ka sheeg sheegay uu ku jiray waa tii xataa xadka lagu dhuftay oo la xaday xadulqadfi ee markii ay soo baxday oo caaisho la beri yeelay misdax marka waxaa nafaqay jiray abubakar waatuu marka nafaqadii ka goostay iska taguynacam inta xoogaa ku yar xanaaqay maadaama gabadhiisii uu sidaa gaarsiiyey oo ka sheegay ifkii ifkigii wax ka faafiyey markaasaa ilaahay wuxuu leeya war u soo celiya walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfira allaahu lakum cafiya oo iska daayay idinkaba in la idin cafiyaad miyaydnan jeclayn inuu ilaahay idin dembi dhaafo markaa adigii ilaahay baa dembi ka gelaysa inuu kuu dhaafaa jeceshahay adiga ninkii kaa gala dembi inaad dhaafto ma rabtid nacam taas ma fiicna marka nacam saasaa marka ilaahay nagu waaniyaya wallaahu gafuuru raxiim marka ilaahay inuu makfiro ku sifaysan yahay raxmad inuu ku sifaysan yahay wa qowlihi ilaahay qowlkiisa walila walilaahi alla wuxuu leeyahay alcizatu walilaahi ilaahay waxaa u sugnaatay keligiis walilaahi alla waxaa u sugnaatay alcizatu cizaa u sugnaatay cize ayaa u sugnaatay walirasuulihi bay u sugnaatay walilmu'miniinay u sugnaatay wa qowlihi ilaahay qowlkiisao can ibliis ou ka sheegay fabicizatika cizadaadan ku dhaaranayaaye la uquyannahum walee dhumiye oo dhumiye ajmaciina dhammaantood aayaadkan marka sifatu alcafwi waalmakfirati waalraxmati baa ku jirta kuwa dambena sifatu lciza cize marka macnaheed ciza maxaa laga wadaa macnaheedu wuxuu ku wareegaa alquwatu waalimtinaacu waalhalabatu fiirso ilaahay waa casiiz marka laleeyahay saddex macno waaba alquwatu casiiz bimacna alqawiyi waa ilaahay waa mid xoog badan waa waalimtinaac imtinaac waxaa la yidhahdaa ilaahay subxaana wa tacaala makhluuqa mid iska celin kara waa waxa uu haystana yani waxaa weye imtinaac du imtinaacin yani mid waxa uu haystana ciddou doono inuu ka ceshto waa ka cesho karaa cid ka boobi karta waxba male ilaahi subxana wa tacaala waalhalabatu halabaduna waxaa weeyaan ka adkaansho ilaahay makhluuqiisa waa ka adegyahay souma fahmi saddexdaas macnaa alquwatu waalimtinaacu waalhalabatu waa carabtu waxay tidhaahdaa caza yacazu bilfatxi idaa qawiya caza waa xoogoobayo wasaluba caza yacizu yafcilu marka lagu keeno caza yacizu ida mtanacahu hadduu wax iska celiyo oo aan shayga ou haysto aan lasoo hawaysan karin wacaza yacuzu bimacnaa halabow saddexday waa ku imaanaya marka macaniheedu casiiz marka marka la macnaynayo waa alquwatu alcizatu hiy alquwatu walimtinaacu wاlhalabatu saasaa laga macnaynaya minhaaju sunaha shaykhulislaam sidaas uu leey juska saddexaad safxada saddex boqol iyo shan iyo labaatan cizada marka walirasuulihi walilmu'miniinana waa leeyihiin baa leeyihi laakiin tan ilaahay iyo midda mu'miniintu waa kala duwan yihin iyo midda rasuulka oo dadkan mu'miniinta ayagu cizo ha lahaadeen laakiin cizadoodu waxaa dhici karto dulli inuu mararka qaar ku yimaado way dhici kartaa quwada meeshaan aan leenahay mu'minku inuu daciif noqdo waa dhici kartaa soo maa mu'minkii inuu daciif noqdaa dhici karto halabada markaan ka macnaynayna mu'minkii inuusan adkaanin oo laga adegyaha dhici karta soo marar qaar haddaba haddaba soo muslimka lagama adka sida haalibkaa badan waa laga adegyaha marka walilaahi alcizatu aayadda marka see la yeela marka laleey waxaa aayadda la leeyahay mu'miniintu cizay leeyihiin inta wasfigaas iimaanka ay ku sifaysan yihiin oy ugu sifaysan yihiin yacni si buuxda waa ibnulqayim kitaabkiisa la yidhaahdo kitaabkan la yidhaha ikaahat lahafaanka mararka ay muslimiinta taagdarrida iyo dacfiga iyo guuldarrida ay ku imaanayso ilaahay miyaa ballantiisii khilaafay waa maya ila ilaahay wuxuu yidhi mogta wakaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin mu'miniinta gargaarkooda xaq buu nagu yahay uu yidhi haddana waxaan arkaynaa dadkii marka waxaa laga yaabaa inay arkaan mu'miniintii oo laga tabaroon yahay oo la dilaayo oo la baabi'inaayo diintoodii oo lagu dhibaayo ayaa la arkayaa aayaddii marka xaggay martay ibnulqayim marka wuxuu yidhi dadka qaar aan qur-aanka si fiican u dhuuxin ayaa waxay iska yidhaahdaan buu yidhi aayadda waxay ka hadlaysaa aakhiro wakaana xaqan calayna nasrulmu'miniin mu'min aakhiro kii loo gargaaro waayo taas waa waa waa taqsiir xagga fahamka ma ahan aayadda aakhiro ma sheegin adduun iyo aakhiro labadaba ilahay waa u gargaaraynaa buu dhahaya ilaahay waa sidaas ilaahay leeyahay laakiin ilaahay gargaarkiisu wuxuu ku xiray wasfi mar wuxuu ku xiraa waصfu اliimaan mar wuxuu ku xiraa ilaahi subxaanaه wa tacaala waصfu اlistiqaama toosnaanshadii baa lagu xirayaa mar mar waxaa lagu xirayaa waصfu الtaqwى mutaqiin inay noqdaan wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kayduhum shay-an awsaafaa lagu xiraa mu'miniintii marka waxaa dhacaysa marna inay awsaaftaas la imaadaan iyadoo buuxdo hadday la imaadaan awsaaftaasoo dhammaystiran wa kaana xaqan calayna nasrulmu'miniin nasriga ma ka dabamaraayo soo ma fahmi laakiinse ilaahay ma dhihin ma ogtahay yani waa waxaan u gargaarayaa hebel iyo hebel iyo hebel ma dhihin ee wuxuu yidhi mu'miniintaan u gargaaraa mutaqiintaan u gargaarayaa waxaan u gargaarayaa saabiriintaan u gargaarayaa buu yidhi inta aad u jirta marka iimaanka iyo sabarka iyo taqwada iyo wa kaana xaqan calayna nasrulmu'miniinna ay kuu jirtaa saasuu ibnulqayim u tawjiihiyey aayadda marka saas u tawjiihiyey marka mar bay ka daciifayaan oo mu'miniin kaamila aysan noqonaynin nasrigii waa la weynayaa marka dulli iyo dhibaataa la gelaya marna waxaa weeyaan intay boorka iska jafaanay dadaalayaan oo taqwadii bay ku dhowaanayaan nasrigii baa imaanaya markaas la helaya marka maaha ilaahay mar walba ballantiisi meeshii bay joogtaaye hadba sida iimaanka looga dhabeeyo taqwada looga dhabeeyo sabarka looga dhabeeyo laakiin dadkii ma ogola taas xaqiiqdaas ma rabaan oo waxay rabaan marka biquwatihim inay wax ku noqdaan biquwatihim haddaad iska ictimaaddo adi awooddaada iyo hubkaaga de markaas meesha wasfigii iimaankii iyo taqwadii iyo wixii lagu xiraayo meesha waa ka tegayaano waxaa iska imaanaysa marka qofka hadduu maaddo un ku kalsoonaado maaddadiisa wixii maaddo roona markaas adkaanaya marka walilaahi alcizatu cizada ilaahay laakiin marna ma baaba'da iyadan ilaahay marka waa casiiz daa'iman wa abadan laakiin mu'miniinta iyagu cizadooda inta iimaankooda inta iimaankooda uu yahay cizadooduna ay tahay sidaas marka ayay macnuu noqonayaan fabicizatikan ku dhaartee la uqwiyannahum waan baadiyeynoo baadiyeynaya ajmaciina dhammaantood wa qowlihi ilaahay qowlkiisa tabaaraka smu rabbika rabbigaa magaciisa ayaa sarreeyo ayb rabbigii dadiljalaali weynaanta u saaxiibka ah walikraami maamuuska u saaxiibka ahaa aayaddan marka waxay tilmaamaysaa ismullaahi in ilaahay magaciisa uu barakaysan yahay tabaaraka smu rabbika rabbigaa magaciisa ayaa barakaysnaaday barakadu marka maxay tahay waa khayrka marka asmaada ilaahay iyagaa khayrka laga raadiyaa barakada waxaa laga dalbaa magacyada ilaahay subxaana wa tacaala oo qofku wuxuu leeya yaa casiiz allaha casiiska ohow iczee yaa raxmaan irxam irxamnii ilaahu ii naxariiso wahaakada marka waxaa ku sugan buu leeyay ihbaatu ana isma allaahi mubaarakun tunaalu macahu lbaraka magaca ilaahay inuu barakaysan yahay magaca alla marka aad wadato oo uu kula socdaana baraka lagu gaaraa barakada saasaa lagu gaaraayo barakada dad magacyadood in maanta dhan dadka lagu lugooyo oo lagu wardiyo oo makhluuq yacni maanta dhan magaciisa waqti lagu dhumiya ma aha nacam magacyada alle inaa inuu qofka yacni inta fahmo rabbi uu ku baryaa laga rabaa walilaahi alasmaau lxusnaa fadcuuhu bihaa wadaru ladiina yulxiduuna fii asmaa'ihi ilaahiy magacyada alle marka inaad ku bariso barakada marka halkaasay jirtaa waxaa kaloo meesha ku sugan asmaada alle rabbi wa fiiha ihbaatu اljalaal sifaadka ilaahay inay weyni alla inuu weynaan u saaxiib yahay walikraam maamuus ilahay inuu u saaxiib yahay marka shaekhulislaam wuxuu leeyahay walijlaalu yatadamanu tacdiim ijlaalka waxaa ku jira oo koobsanayaa tacdiim iyo weyneyn walikraamu maamuuskana yatadamanu alxuba walxamda ikraamka maamuusku wuxuu keenayaa markaa jacayl in la ammaano ikraam macnaa waxaa ilaahay addoonkiisa waa maamuusaa soo maa ilaahay waa kuu nicmaynaya khayr buu ku siinaya diin buu kuu furay maalan waa ku maamuusay ilaahay subxaana wa tacaala ikraamku marka waxuu keensanayaa inaad adna jeclaato allaha sidaa kuu maamuusayo in la jeclaado u mudan yahay allaha sidaas kuu maamuusaayo waad ammaanaysaa alxamdu lilah baa la dhahaya ijlaalka ilaahayna muxuu keenayaa weynaanta alleh jalaalka allena muxuu koobsanayaa in ilaahay la weyneeyo allahu akbar in la yidhaahdo maxaa yeele mar haddii lagu yidhi tabaaraka smu rabbika diljalaali weynaanta u saaxiibka ah jalaalka alle marka wuxuu keensanayaa in in ilaahay la tacdiimiye marka mar hadduu weyn yahay adigu tacdiimi marka weyney adigana mar hadduu ilaahay mukrim uu yahay o addoommadiis yani yacni dulikraam uu yahay oo kuka addoommadiisa maamuusa dee maamuuska alle waxaad ku qaabilisaa marka maxaba iyo xamdi ayb wa qowlihi ilaahay qowlkiisa tanaan iska dhammaystirayna intaan marka waa nafyihi wa qowlihi ilaahay qowlkiisa uu yidhi facbudhu ilaahay caabud wastabir calayhi wastabir sabr wastabir sabr dhe licibaadatihi cibaadadiisa korkeeda ku sabar hal taclamu lahu ey maa taclamu ma ogid lahu lilaahi ilaahay uma ogid samiyan mid isaga la magac ah facbudhu ilaahay caabud wastabir sabr licibaadatihi ilaahay cibaadadiisa ku sabr hal taclamu lahu ilaahay miyaad u og tahay umaba ogide samiyan mid isaga la magac ah sami ilaahay ma qabo waa nafyi oo mujmala waa fiiri hal taclamu lahu samiyan ay laa taclamu lahu samiyan wax ilaahay la magaca maba jiraanba waxay doonaan ha ahaadaan waa nafyi mujmala wa qowlihi ilaahay qowlkiisa walam yakun lahu kufuwan axad walam yakun axadun axad ma ahaanin kufuwan mid u dhigmo lahu lilaahi ilaahay u dhigmo wax ilaahay u dhigmaa ma jiro waa nafyi mujmala isagana wa qowlihi ilaahay qowlkiisa falaa tajcaluu lilaahi ilaahay ha u yeelinina andaadan kuwa la fil ah walxaal antum idinka oo taclamuuna og idinkoo og idinkoo og marka maxay tahayn mushrikiin baaba lala hadlayaaye idinkoo og annahu khaaliqukum inuu idi inuu yahay midka idin abuuray mushrikiinta way ogaayeen inuu ilaahay abuuray ibnu jariir dabari tafsiirkiisa sidaasuu leeyahay falaa tajcaluu lilaahi andaadantuu ka rabaa ilaahay ma yani ilaahay ha u yeelinina mid isaga la fil ah maba jire ah wa qowlihi ilaahay qowlkiisa wa min annaasi dadkii waxaa ka mida man baa ka mida yatakhidu samaysanaya min duuni illahi ilaahay sokadiisa andaadan kuwa ilaahay la fil ah wuxuu isagaa waxuu iska samaysanayaa wax alla la fil ah yuxibbuunahum way jeclaanayaan markaas kuwaasi ka xubbi illaahi ka xubbihim jacaylkooda allaha ay jecel yihiin oo kale tafsiirka marka looga badanya kaas yuxibbuuna kuwaan andaadda samaystay way jecel yihiin hum andaadooda ayay jecel yihiin ayay jeclaanayaan ka xubbillaahi ka xubbihim jacaylkooda allah alle ay jecel yihiin oo kale yacnii waxaa weya mushrikiinta ilaahayna way jecel yihiin laakiin maxabbada ayay waxay kula simeen hayrkiisa fiirsa meesha marka saas weeyaan macnuhu sida ay ilaahay u jecel yihiin oo kale ayay waxay u jecel yihiin hayrkiisa sida ilaahay u jecel yihiin ayay hayrkiisna u jecel yihiin maxabbada waa cibaado waay ilaahay hayrkii in lala simaa ma aha laakiin dadku waxay isku qaldi karaan almaxabatu lilaahi iyo almaxabatu maca allaahi almaxabatu lilaahi waa towxiid almaxabatu maca allaahina shirki waay almaxabatu lilaahi maxaa laga wadaa ilaahay baad adiga jeceshahay wax kastoo ilaahay ka soo harayna wixii ilaahay jeclaa ku yidhi aad jeclaatay yacnii wixii ilaahay ka soo haray dar allah u jeceshahay maalan nebigii waa jecelnahay dar allaan u jecelnahay mu'miniintaan jeclaanaynaa dar ilaahay baan u jeclaanaynaa yacnii maxabbada alle ayay taabic u yihiin kuwaan ayaga nacam laakiin iyaga sida aan u jecelnaana ilaahay iyagana saasoo kale uma jeclaanayno yacnii maxabbada haddii ilaahay maciisa ilaahay khayrkii haddii lala jeclaado shirki bay noqonaya waa wax qoladaan hadda lagu eedaynayo marka sidaa darteed saddexaa loo qaybiyaa maxabbada mid waa dabiici bani aadamkay ku jirtaa qofki ilmihiisa waa jecel yahay waalidkiisa waa jecel yahay shirki waay la dhihi maayo taas maxaa yeeley waa maxabo oo ilaahayba kugu abuuray waay taas cibaado ma ahan midda iyadaan maxabana waxaa weeyaan iyadu marka waa maxaba oo cibaado ah waay maxabada cibaadada ilaahay keliya iskaloo ilaahay baa la jeclaadaa isaga maciisana cid kale lalama jeclaado dadkan muslimiinta iyo nebigana calayhi salaatu wasalaamna jacaylkooda midka ilaahay buu raacsan yahay iyaga oo yacnii maadaama ilaahay aan jacaylka alle aan jecelnahay waxaa ka dhalanaysa uu nagu waajibinayaa wuxuu jeclaaday inaan jeclaanno nebigana ilaahay baa jeclaaday waxaana ilaahay baa jeclaaday muminiintana ilaahay baa jecel sooma garanin marka maadaama ilaahayna faray oo alla uu jecel yahan annagana u jeclaanaynaa iyagana saas weyn يحبونهم كحب الله مركواتس معبدا مركع عشر قدمان بينا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه